ayaga ajmaal shuuray waa suge haddii aan ka hadlo dhallinyarada shaqalaanta hayso oo waxbaratay waxyaabaha ugu horeeya oo caqabadaha ku ah inay dhallinyarada shaqo helaan waxaa ka mid a shaqooyinkii wadanka oo micnaha aada u yaroo micnaha shaqa abuur badan un jirin dhallinyarada inay boqolkiiba siddeetan ay waxbaratay marka waxaan ku qiyaasi karaa dhallinyarada aan aan shaqada haynin boqolkiiba sagaashan iyo sideed laba ka mid ah shaqayso labadaasna waa shaqooyin oo gaar oo loo leeyahay iyo shaqooyin oo markaas ayaga ay samay abuurteen ay ku shaqeeyaan dad aana aqoon lahayn oo mataqaanaa nin jeclaysi iyo qabiil ku imaadaa ka shaqeeyo mana la gaarinba waxaan isdhilahay soomaaliya oo dhan inta badan waxaa ka shaqeeya dad aqoontii loogu talagalay aan lahayn iskuullada markay dhigtaan iyo jaamacadaha dhammeeyaan waxay iska fadhiyaan derbiyada iyo mataqaanaa ay siyaasadda soomaaliya ugu sheekeeyaan kanaa laga qaaday iyo mataqaanaa kanaa loo dhiibay waxaan leeyahay khaasatan gobolka maamulka gobolka nimankan xilli xunay kolba mataqaanaa kusoo aadeene nidaamka hagaagsan oo dhallinyarada iyo hufanaanta iyo qaabka shaqada iyo mataqaana nidaamka loo shaqeeya inayba aad u aqoonina umalaynayaa inta badanna mas-uuliyiinta gobolka ka shaqayso heerkii loogu talagalo waxbarashada ma gaarsiisna dhallinyarada kuma firfircoono inay waddanka gudihiisa ka shaqaystaan waxaa arkaysaa dhallinyaro badan oo shaqo qurux badan waddanka gudihiisa ka qaban karay oo yacni aadaya wadamo shansheeye sida wadamada dariska afrika ha noqoto ama wadamada kaleete ee yacni inta badan dhallinyarada hadda u tahriibaan waxaa arkaysa ayagoo qabanaya shaqo aan u qalmin marka loo fiiriyo shaqooyinka ay waddankooda ku qabanayaan taasoo ay tahay almuhim niyad inaysan dhallinyarada wax niyad asan ay u haynin inay waddankooda ay ka shaqaystaan waxaana keenay arrintaasi waxaa waaye maamulka markaas ka jiro gobolka ama dadka markaas mas-uulka ka ah micnaha gobolka in laga rabo in ay dadka ku kala baxaano itixaamaadkooda iyo waxay barteen markaas ayaa loo gudbi karaa ayaana la heli karaa dhallinyaro wax baratay in ay shaqala-aan aynu noqon shaqo helaan ayay markaas noqon kartaa laakiin haddii dhallinyaradii wax baratay ee derbiyada fariistaan oo ninkii mas-uulka ka maanta gobolkan oo mas-uuliyaddeeda sheegana oonu u yeerino dhin waxaa loo baahan yahay dad aqoon leh oo wax bartaa loo baahan doodho oo kuwa derbiyada fadhi waa wada imaanayo shaqana waa helaan marka shaqala-aanta waxaa keenayo in micnaha looba loogaba yeerinba meelihii ay ka shaqey laha sida dowladdoo kale ama meelaha gaarka loo leeyo kale maba loo yeerayo qofkii marka waxay noqonaysa inu derbiyadiis ka fadhiyo oo aqoontiisna ma la fiirinba